bismillaahi raxmaan raxiim kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaada sideetan iyo sideed dhibic shan megahartis mar kale kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal waxaan ahay liibaan cabdi ciise waa maalnimo sabdi ah taariikhdu ay ku beegantahay sideedii bishii lixaad labada kun toban iyo sagaalka barnaamijka waxbarashada ee raadiyaha cadaado toddobaadkan waxaan ku soo qaadan doonaa xaflad iskugu jirta qalinjibinta iyo xiritaanka iskoolka suldaan axmed nuur ee ku yaala duleedka magaalada cadaado xafladda ayaa waxaa kasoo qaybgala mas-uuliyiin ka tirsan maamulka galmudug maamulka degmada cadaado qaybaha kala duwan ee bulshada waxaana xafladani soo abaabulay maamulka iskuulka macalimiinta iyo ardayda waxaana halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintai kasoo qayb gashay munaasabadaasi dhammaan mas-uuliyiinta ka soo qayb gashay xafladdan sharafta badan mansab walba ay ku fadhiyaan waalidiinta sharafta badan ee aada u jeedaan dulqaadkooda iyo erayada murtida badan ee afkooda ka soo maaxanaya weliba iyadoo la dhihi karo hooyooyinku waa naga sii dulqaad badan yihiin oo annaga aabbayaasha hoosay fadhiyaan ayaga cadceeday fadhiyaan ardayda dadaalka faraha badan soo gashay oo qalin bedelinaysa aada iyo aad ayaad u mahadsantihiin aniga mar haddii xogayihii dowladda hoose yimid isaga hadda waa ogtihiinoo saaxiibkay duraan degmada far lagama saari karo marka waxaan rabaa inaan ku hadlo afhayeenka guddiga isxilqaan waxaa moodaa guddiga isxilqaan wax badan dadku inaysan ka fahamsanayn walow aan ognahay iskuulka suldaan axmed nuur iyo maamulkiisa iyo waalidiintiisa iyo ardayda dhammaan inay ka qayb qaateen isxilqaanka xarumaha danta guud iyo shaqadii laga hayay haddana waxaan rabaa anoo u hambalyeynaya ardayda qalin bedelanaysa iyo weliba maamulka suldaan axmed nuur oo sanad gusiyeedkii iskuulka uu u xirmaanay sagootintiisii ayaan haddana waxaan rabaa wax yar faahfaahin inaan ka baxsho bal meesha ay wax u marayaan isxilqaan iyo waxqabadkooda iyo meesha ay wax marsiinayaan maadaama aad ka mid tihiin milkiilayaasha oo aad dhaqaalihiinna ku bixiseen haddaad tihiin waalidiin haddaad tihiin arday iyo haddaad tihiin maamulba dadka dhammaan meesha fadhiya guddiga isxilqaan wuxuu aas-aasmay kowdii bishii janawari labada kun iyo sagaaliyo tobanka afar iyo labaatankii janawarina waxaan dhagax dhignay xarun ka tirsan xarumaha ciidamada oo aada ogtihiin in ay yihiin lafdhabarta dalka dal jiritaankiis ma jiro haddii uusan ciidan jirin xarumahaas xarunta aan dhagax dhignay waxaa la yidhaahdaa xarunta qaybta kow iyo labaatanaad taliskeeda meel fiican ayay maraysaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waktiga soo socdaa in aan bisha toddobaad ama sideedaadba inaan xafladdeedii gabangabada dhigno waxaa jira xarumo kale oo sidoo kale sida xarunta taliska nabad sugidda iyo xarumo kale oo boolisku leeyahay iyo asluubtii iyo garsoorkii oo ayagana insha allahu tacaala mar dhow la rajaynayo inaan wax un ka bilowno si ay u suurto gasho ballanqaadyo badan oo la haysto in dib looga dhammaystiro waxaa kaloo balombi noo ah oo qorshaha noogu jirta iyadana in aan dhidibada u taagno xarunta baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug oo cadaada loo asteeyey iyo xarunta dhallinyarada oo aada ogtihiin dee doorka ay dhallinyaradu ay ku leeyihiin soomaaliya iyo galmudugba ama cadaado waxaan kaloo rabnaa inaan sidoo kale aan dhidibada u taagno haddii ilaahay yira oon gaarno haddii aan gaari weynaan aan rabnaa inaad adinku dhammaystirtaan ood shaqada halkeedii kasii wadaan guriga martida iyo derbi lagu wareejiyo garoonka ciyaaraha ee degmada cadaado iyo wixii kale oo aan ka gaari karno annagu ka guddi ahaan isxilqaan haddii aan nahay hay-adu lacag nama siiso dowlad shisheeye lacag nama siiso dhaqaalo kale dowlad goboleedyo kale nagama soo galaan dowladda soomaaliya gacanteeda weli nama soo gaarin waa dadka deegaankan reer galmudug gaar ahaan dadka reer cadaado dhaqaalihii ay bixiyaan waxaa intaa wax ku wadnay waxaan u malaynaa hadda waxaan u maraynaa lacag ilaa boqol iyo siddeetan kun oo dollar ku dhow waxaan rabnaa inaan shaqadaas sii wadno insha allahu tacaala ilaa aan xarumaha aan soo sheegay een, meel la yaqaan aan ka gaarsiinayno haddii aan anagu een, ka duqowno ama aan ka daalnana dadka la raba inay sii wadaan waa idinka waxaa moodaa caajis badan dadka inuu ku jiro erayada badan oo murtida oo dadka af- afkooda ka soo baxay dadka la raba inay maskaxdooda galaan oo maanta een, mustaqbalkooda uu soo ifayo oo la rabo madaxda biri inay noqdaan meeshaan hadda ay mas-uuliyiintu maanta fadhiyaan inay fadhiistaan een, xarumaha la dhisayo xafiisyadooda inay ku shaqeeyaan waa ardaydan maanta waxbaratay iyo kuwa waxbaranaya marka waxaa la rabaa dadka waalidiinta iyo mas-uuliyiinta meesha ka hadlaya in aad murtida een, ka soo baxaysa ku dhiirigelisaan ayaga naftirkooda ood ku soo dhoweysaan hadda hooyadii meeshaan ka tagto ugu dambeysay waalidiinta guddigana ka mid ahayd waxay tiri soomaaliya ha noolaato hal qof oo ha noolaato kadaba yidhi xataa maraan marka waxaa moodaa xoogaa wadaniyadda naftirkeeda waxay ka mid tahay een, qiirada iyo dadnimada uu qofka leeyahay haddii aada aqoonba waxa aad leedahay iyo waxaada lahayn haddii aada kala aqoon ayada naftirkeeda waa caqabad marka waxaan leeyahay soomaaliya ha noolaato galmudug ha noolaato cadaawada ha hormarto marka erayadaas oo kala maqasho waxaa la rabaa in dareenkaagu horta uu soo jeedo waxaa jira culimmadiina way joogaane marka diinta laga hadlayo aayadaha qaar marka ay soo degeen oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam uu een, akhriyey da- wax shaqo walba oo la hayay asxaabtii dhulkay dhigeen wax walba oo ay hayeen way daadi marka adiga waxaa la rabaa wax horta gaar kuu taabanaya inay jiraan wax aa leedahay inay jiraan haddii inta wadaad meeshaan soo istaago uu kula hadlayo yaa ayuha aladiina aamanuu uu leeyahay oo qofka lala hadlaya inuu adiga yahay iyo in kale aadan dareen ahaan u joogin dhibkeeday leedahay moogta marka oo aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin Een, intaasaan kusoo koobaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
waayahay waa runteed inantaa waa aad iyo aad u mahadsan tahay Een, waan soo koobayaa salaamayaa dhammaan afta ka soo- Een, waxaa la yidhaahdaa waalidiinta sharafta leh ee hooyooyinku u badan yihiin sidoo kale waan salaamayaa Een, maamulka iyo macallimiinta iskuulka sidoo kale waxaan rabaa inaan een, ku koobo wax yar een, hadalkayga khudbadeyda run ahaantii waxaa jira dad mahadcelin mudan in loo mahadceliyo xilli kasta oo ay waajib tahay inaan xusuusanno waxaa ka mid ah dadkaan u mahadcelinayna marka koowaad waa kambanigii shirkaddii kambanigii dhisay iskuulkan hortiisaba qandaraaska ku qaatay ee dhisay ee la dhihi karo wuxuu dhisay dhaxal aan ku tilmaami karno in qarni iyo wax ka badanba lagu munaafacaso doono annagoo og maanta dadka qaata mashaariicda in ay wax kasbeeyaan wax baabi'iyaan laakiin sida ugu maqaalaha maamuluhu ii sheegay inaan hal dayacatir sidii iskuulkaas loo dhisay aan laga samayn kambanigaas oo aan ka garanayo hogaamiye inuu ahaa een, injineer cadnaan aad iyo aad aan ugu mahad celinaynaa sidoo kale sida oo mahad celin mudan een, maamulihii ugu horreeyey iskuulkan oo laga helay maskaxdiisa inuu bixiyo magaca suldaan axmed nuur asagoo qaata tabeelihii hore ku qoray waxaan uga mahad celinaynaa maamulahaas magacaas sharafka leh ee uu noo soo jiiday oo isku dayey oo ku dagaalamay ninkaasna waxaa la yidhaahdaa brofesor daacad ayaa la yidhaahdaa magacaa ninka bixiyey run ahaantii kuna dadaalay tabeelayaasha u qoray maxaa la yidhaahdaa soo qaaday waxa weeyaan waan ku xuso doonaa insha allah meel kastuu joogaba sidoo kale een, waxaan u mahad celinayaa macalimadeenna weris adigu ma taqaanaan laakiin xoogaa yaraan dhaamaa weris waa ardayd hadda ka jibisay een, jaamacadda simad Een, weris waa macalimad maanta ku shaqaysa xirfaddii ay baratay waxaan rabaa fariin inaan idin siiyo waalidiinta waxaan idin leeyahay gabdhihiina khaasatan xamar ha u dirinina inay waxbarasho xamar u dirtaan ha samaynina sababtoo ah waxaa tusaale noo ah weris oo kale weris markii hal sano jaamacadda dhiganaysay deegaankeeda fursada ka heshay shaqay ka heshay gabar kastaana waa sidaas maantana weris way shaqaysataa ayadaa waalidkeeda biisha meesha xamar inta gabadha u dirto ay الحمد لله أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد السلام waxaan soo dhoweynayaa sidii ranna u salaamayaa waalidiinta sida quruxda badan uga soo qayb galay xafladda mudane iyo marwe intaba sidoo kale waxaan sanaabayaa aqoon-yahanada nagala soo qayb galay xafladdan galabta xiritaanka iyo qalinjibinta isugu jirta waxaan kaloo salaamayaa maamulka degmada oo nagala soo qayb galay isagana xafladdan waxaan kaloo salaamayaa wasaaradda waxbarashada ciddii nagala joogta waxaan u hambalyeynayaa sidoo kale ardada soo qabanqaabiyey xafladdan sida quruxda badan u soo qabanqaabisay waxaan sidoo kale u mahad celinayaa macallimiinta soo bartay ardada wax islamarkaana u sii darban una taagan inay hore ugu sii wadaan waxbarashadooda dadaalka dheerna ku bixiyey kaalinta laba ilaawaankaana ka qaatay xagga tacliinta deegaanka intaa kadib waxaan rabaa markaa inaan labadoo qodob oo yaryar aan ka hadlo qodobka koowaad oo ah waxtarka iyo waxbarashada waxa ay leedahay iyo waxa uu ka taray deegaanka iskuulka sulda axmed nuur iskuulka sulda axmed nuur waxaa la furay laba kun iyo koob iyo tobankii la isma weydiinayo xilligaa in baahi ballaarina ay ka jirtay deegaankan sidoo kale waxaan la isweydiinayn eriyada uu suldaan axmed nuur ku yaallo in iskuul kale uusan ku olin markii la furay ilaa markaan inta ka dhexleh iskuulka suldaan axmed nuur waxaa ka qalinjibiyey dugsi sare shan dufcadood oo dufcaddii sanadkan qalinjibisay ay u dambayso tiradooda markii la isu geeyo ardadaas ay gaarayso ilaa laba boqol iyo afartan arday ku dhowaad waxaan u malaynayaa inay guul muhiim muhiim ah tahay oo uu iskuulka suldan axmed nuur gaaray tiro intaas la eg oo wax ka baratay oo ka qalinjibisay inay hadda jaamacada dhiganayaan maantay waxaa qalinjibiyey ama maalmahan dhowba qalinjibiyey iskuulka suldaan axmed nuur dufcadihii u horreeyey ee ka baxay dufcaddii u horreeyey ka baxday sanadkan ayay jaamacadii ka qalinjibiyeen waa guulaha muhiimka ah oo markii la fiiriyo xagga waxbarashada suldaan axmed nuur uu ku tillaabsaday in arday suldaan axmed nuur ka baxay oo ka qalinjibiyey uu maanta jaamacad ka qalinjibiyey mar kale sidoo kale suldaan axmed nuur wuxuu kaga duwan yahay iskuullada kale ayaa waxaan rabaa inaan qeexo galabtay wuxuu kaga duwan yahay iskuullada deegaanka ku yaalla intooda badan suldaan axmed nuur dugsigiisa hoose iyo dugsiga dhexeba lacag fii ah oo rismi ah lagama qaadin weligeed habka loogu talagalay ama habka markii hore loo dhisay iskuulka ayaa wuxuu ahaaba inay wax ku bartaan dadka danta yar iyo dadka aan maaragtay awoodin inay fiis ku bixiyaan iyo midkii kaloo ka faa'iidaysan kara intaba haddana waxaa ku soo kordhay iskuulka suldaan axmed nuur sana dugsiyeedkii lasoo dhaafay ee toddobiyo toban siddeediyo toban waxaa ku soo kordhay sidii agaasimuhu uu noo sheegayaba deeqdii waxbarashada dowladda deegaankan uu xaq u lahaa ayaa isaga korkiisa lagu shubo tobankii macallin ee u horreeyey ee dowladdu ay bixiso ayaa waxaa la siiyey iskuulka suldaan axmed nuur wuxuu kale iskuulka suldaan axmed nuur kaga duwan yahay iskuullada deegaanka ku yaala intooda badan waxaa ka shaqeeya iskuulka suldaan axmed nuur laba-iyo toban macalin laba-iyo tobanka macalin labada maahane tobanku waa jaamiciyaal haddana waxay u tababaran yihiin jaamacadooda waxay tahay dhinaca educationka ama waxbarashada kuliyadda ah ayay dhammaantood ka wada baxeen waxaan rajaynaynaa sanad dugsiyeedkan macalin aan education ahayn baa inuunan ka shaqayn iskuulka suldaan axmed nuur haddii ilaa idmo sababtoo ah macalin aan ahay keliya waxba laguma dhigay waxaa lagu dhigaa kuliyaddaadu ma tahay kuliyaddii waxbarashada oo rasmiga ahayd oo tababar macalinimo ma haysataa waxyaabaha aan uga duwannahay marka iskuullada taas ayaa ka mid a n waxaan rabaa marka qodobka kale inaan u galo waalidka iyo bulshada deegaanka suldaan axmed nuur uu ku yaallo waxaan u mahad celinayaa deegaanka suldaan axmed nuur ama xaafadda uu ku yaallo markii la fiiriyo meelaha babliga ah ama xarumaha dawliga ah ee laga dhiso magaalooyinka ama degmooyinkaba magaalada waxaa ku yaalla xarumo badan oo babliga waxaan ognahay xaafadaha kale een ayadoon taa lagu kaftamayn jiingadihii way ka fiiqdeen derbiyadii way ka dumiyeen xaalad adag ayay galeen meelaha babliga oo ku yaalla suldaan axmed nuurna sida aad u jeedaan dhismihii la dhisay kadib wax gacana oo uga dambeeyey ma jiraan marka laga reebo daydko guddiga iskuulka iyo ardada iyo waalidiintu ay iska kaashadeen sidaas ayuu marka u nidaamsan yahay hal laamiyeeri kama maqna hal dhagax kuma yaallo ma haddaas ilaahay weynaa ka soko waxaa iskale xaafadda uu ku yaallo oo ka taxadaratay waxay og yihiin inanaa u sheegaynaa inay suldaan axmed nuur ayagu iska leeyihiin marka la hadlayo waxaa la yidhaahdaa xaafaddiinna dadku hadda markay xaafad xaafad u doodayaan waxay yidhaahdaan annagu iskuul ma lihin dee degmo xaafadaha kale markay cabanayaan waxay ku hadlaan annagu suuq ma lihin annagu iskuul ma lihin annagu xarun danguud ma lihin idinku waxaad leedihiin suldaan axmed nuur ayaad leedihiin inaad ka faa'iidaysataan wax ka barataan ku dadaashaan tayaysataan dadaashaan tala keentaan maaragtay la talisaan mar kasta korjoogtaysaan ka warqabtaan ayaad xaq u leedihiin maxaa yeele waa wax adinku aad iska leedihiin oo hanti aad idinku leedihiin wa waxaan rabaa marka si guud waalidiinta inaan fariin yar la wadaago ayagana mudanayaal iyo marwooyin waxaad og tihiin ardayga la yidhaahdo orod orod iskuulkii aad oo qura iyo midka orod iskuulkii aad aan la dhihinee sii soco waa kaa daba imaanayaa la yidhaahdo waxa ay ku kala duwan yihiin waa dareemi kartaa ardaygii markuu ku arko adoo joogo iskuulkii adoo imaanaya iskuulkii adoo la socda xaafiiskii adoo la socda macallimiintii asna wuu dadaalayaa adigana dan ayay kuu tahay waxaad gacanta ku haysaan oo aad mas-uulka ka tihiin oo hooyada u tihiin oo aabbaha u tihiin waa hoggaamiyihii berrito waa madaxweynihii berrito waa macallinkii berrito waxaan codsanayaa waalidiinta sharafta leh ilmaha markay guriga joogaan iyo markay iskuulka soo aadaan intaba in laga warqabo in la daba joogo in lala socdo xaqiiqo waxaa ah midka laga warqabo iyo midka aan laga warqabin adiga hamigaaga waxa aad ku haminayso heerka waxbarashadiisu inta ay noqoto aad ku haminayso midka aad ka warqabtaa way ka sarraysaa intaas midka aadan ka warqabinna waxa aad ku haminaysaa waa waxaan jirin sababtoo a kama warqabtidba waalidiinta dhammaantood waa mahadsan yihiin laakiin sida gaarkaa dadka uga warqaba ilmahooda mar labaad ayaan u mahad celinaya sababtoo ah waxa ay garteen waxa rasmiga oo dhabta ayay garteen og yihiin waxaa la rabaa markuu guriga yimaado in hurdada laga kiciyo xilli hore in la yidhaahdo haye wax qora wax akhri haddaad taa ka weydana inaad na soo wacdo nala soo xiriirto annaga markii ardaygu naga tago wuxuu noo yahay fiicane xaafadiiu aade waa fiicane aa adiga markuu kaa soo tagana muxuu kuu yahay fariid kale fiicana weeye laakiin haddaanan annagii iska warqabin adiguna aadan ka warqabin annaguna uu fiicana noo yahay haddee halkaa fiican hadhow wuxuu fuudka ka cabi doonaa markii la galo itixaanka dawliga aad ogaa doontaa meesha uu ku soo dhaco haddii marka aanan hadda wada dadaalin oodan adugu dadaalin ama een, asagu uunan dadaalin oo si wada jira loo wada dadaalin oo la iskaashan berri waxba ma soo baxayaan waxaana la yidhaahdaa far keliya fool ma dhaqdo macallinka keliya ma lagu hadlay karo waxba ma qaban karo macallinka keliya hawsha ugu badan waxaa iska leh waalidka iyo ardayga ayaa iska leh macallimku waa hagay wuxuu hagayaa duruustii wuxuu hagayaa waqtigii wuxuu hagayaa soo xaadirkii A- ardayga iyo waalidka weye waxaa la rabaa inay xisaabtamaan annagu waxaan markhaati ka nahay xisaabtii waalidka iyo ardayga aanu markhaati ka nahay haddaad marka markhaati nooga dhigto na soo ogeysido xaaladda nala socoto markhaati buuxaan kaagan inaan kaaga noqon aan kuu ballan qaadayna haddii lahayd haddaad laakiin qarsato la aamusto aadan ka warqabin maxaa markhaati ka noqonaa inuu wax aqriyo in kale ma aanan ogin waxaan marka kusoo gebangebaynayaa waxa aan gacanta ku hayno adiguna aad mas-uulka ka tahay maantuu kuu baahan yahay ilmigaagu maantaad mas-uul ka tahay maantay ayaad taladiisa gacantaada kugu jirtaa berri intuu mooryaa noqon lahaa ee mardaaf qaab dara noqon lahaa haddaba waxaa weeye fursad hasiin hana u ogolaan inuu iska daba wareego la xisaabtan lala soco annaguna halkaa ayaan kuu fadhinaa sidoo kale nala soco nala xisaabtan annagana noo imow naga warqab su-aalo na- nagu badi waa ku faraxsannahay inaan inta noo timaado su-aalaha nagu badiso sababtoo ah waxa aan rabnaa inay soo baxaan waa wax rismiya iyo waxbarasho dhab ah haddaan taa imaanna ma imaanayso waxbarasho dhab ah marka waxaan rabnaa waalid waxa aad gacanta ku hayso waa ubixii waddanka adiga keliya dankuuma ahe soomaali oo dhan ayuu ardaygan wax baranaya dan u yahay dadaal fadhiga ka kac hawsha dhinacaaga ka adkee waana mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu la dhaaftaa war badanoo meeshaan kuma dhimana waa laga hadlay ee, nooc walba oo u ah waa la soo jeediyey Ee, anigu waxaan ku darayaa ee, in badan waxaa laga hadla waxbarashada waa mahadsantihiin waxbarashada sideedaba sidii loo sheegay weeye Ee, culumaa ka hadashay aqoon-yahanaa ka hadlay Ee, waqtiguna wuu gaaban yahay Ee, iskuulka suldaan axmed nuur waaya wax yar ka taabanayaa waa iskuul runtii magac weyn iyo maamuus weyn iyo mas-uuliyad weyn wata waa iskuul ee, dan guuda oo bulshadu iska leedahay kira maahan ee, cid gooni u lehu ma jirto bulshada deegaanka ayaa iska leh ee, wuxuu leeyahay badi weyn oo ballaaran oo wax lagu baran karo oo arday badan qaada ee, aad iyo aad ayay ardaydiisu hadda markii muuqaal ahaan loo fiiriya u yar tahay Ee, wasaaradda waxbarashada waxay ka ka hadashay deeqihii waxbarasho oo la helay runtii ee, markii la siiyey dhowr degmo oo ka mida galmudug iskuullo iskuulkiiba la siinaayo toban macalin ee secondary ah weliba aan ahayn hoose dhexe ee maamulka degmada cadaado in badan wuxuu u galay halgan in lagu soo aadiyo lana siiyo suldaan axmed nuur ee, maadaama ay dhigtaan dad ee, laga yaabo intooda badan inaysan heli karin fiiga inay iska bixiyaan sidaas ayuu wuxuu nasiib ugu yeeshay inuu helo tobankii macalin ee waxa qaybta heer maamul goboleed lagu helay ee ilaahay ayaan uga mahad celinaynaa ee waa kororsiino badan waa wax badan ee intaa markaa intaa ku dhaafo ardayda waxaa laga hadlay wax badan in maadiga la baro maadigu wuu fiican yahay markuu ugu yaraadana waa fardu kifaayo ee laakiin waxaa loo baahan yahay ee ustaad cali nuura wuxuu ka hadlay ee waxyaalo magaalada ka jiro oo waxa waaye xoogaa khalqal habeenkii magaalada ka jira runtii waxaan aaminsannahay ilmaha magaalada khalqalka ku samaynaya waa ardayda iskuullada sidaas ayaan aaminsannahay ee waxaa la rabaa ardaga kow horta habeenkii inuu wax barto maalintii hadduu maadiga soo barto habeenkii inuu masaajidka tago haddii qur-aan uu dhiganayo inuu dhigto haddii culumta diiniga uu baranayo inuu barto halka cayaar wakhtigiisa uu ku buuxinayo waxaan leenahay mas-uuliyadda ha loo laabto ee magaalada ha laga daayo ee rabshada iyo crisis-ka iyo waxyaalaha ka jira ha laga daayo waxaan idin leenahay dhallinyaroy markii ay iskuulka ka baxdaan ama galab dhigta ama subax dhigta habeenkii meesha aad ku cayaaraysaan mootooyinka bajaajada la raacayo oo lagu dheelayo oo wakhtiga lagu baabi'inayo soo jeedka iyo geymka iyo macno darrada wakhtigiina waxbarashada diiniga ku buuxsada maxaa yeelay aqoontu waa islaasimtaa ama waa iskaabtaa ma kala maaranto haddii amaadi keliya taqaano waxbaa kaa dhiman in kastoo la dhihi karin qofka diinka yaqaana waxbaa ka dhimanoo diinku ixtiraam gooniya iyo aqoonta diiniga xushmad gooniya ay leedahay misena culumta maadiga inuu qofka wax ka yaqaano waa fardu kifaaya ugu yaraan waa mahadsantihiin soo dhowaada waxaa weliba risbakti gooniya aniga ii ah iskuulkan laba kun toban iyo afar ilaa laba kun toban iyo shan macalimiintiisa ayaan ka mid ahaa ardadii dhigatana waxaan ka xusuustaa hadda oo horteeda fadhiya faadumo axmed xuseen iyo cabdinaasir cali yuusuf saan u malaynaya wax kale uma jeedo haddaysan wax iga qarsoonayn aad iyo aadaa u mahadsantihiin soo dhowaada wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
waa tahay dhegaystayaal intaasi waxaa inooga eeg barnaamijka waxbarashada raadiyaha cadaado in la socodsiinaya anigoo ah liibaan cabdi ciise intaan barnaamijkan barnaamij la mid ah toddobaadka xiga ku kulmi doonno waxaan kaga tegaynaa sidaasiyo nabadgelyo ammaan allah
Thank you.